alihi wasaxbihi wasalama tasliima kaiira wabacd waaye wuxuu yihi sheekhu raximah llah wuxuu u baab yahay hada baabun kani wuxuu u baab yahay qowl اllahi tacaala ilaahay tabaaraka wa tacaala qowlkiisii jala wacalaa ayuu u baab yahay qowl اllahi tabaaraka wa tacaala xataa idaa fuzica idaa fusica marka laga siibo can quluubihim quluubtoodii laga dul qaado fuzica can quluubihim yacni can waxay faa'iideysaa almujaawaza bimacnaa shaygaas shaygaas inuu dhaafayo yacni quluubtoodii infasacii iyo dee waxaa laga dul qaadayaa maaragtay cabsidii iyo argegixiiba dee qalbigoodii laga dulqaaday saasaa loo jeeda wuxuu yidhi xataa idaa fusica marka laga siibo laga dulqaado can quluubihim quluubtoodii laga dulqaado argagixii ama khawfkii qaaluu waxay odhanayaan waa malaa'igtii baana laga warramaya maadaa qaala maxay buu yidhi rabbukum rabbigiin muxuu yidhi bay odhanaya waxay odhanayaan rabbigiin tabaaraka wa tacaala muxuu yidhi maadaa qaala maxay buu yidhi rabbukum rabbigiin maxay buu yidhi qaalulxaq wuxuu yidhi xaq buu yidhi ilaahay wa huwa ilaahay alcaliyu alkabiir waana ilaaha sareeya alcaliy waa ka sareeya alkabiiru waana ka weyn subxaanahu wa tacaala marka halkaa yacni malaa'igtu inay odhanayaan ilaahay muxuu yidhi tabaaraka wa tacaala qaaluu waxay markaa malaa'igtu odhanayaan ilaahay qaala wuxuu yidhi alqowla alxaqa qowlkii xaqaha buu ilahay yidhi liannahu subxaana huwa alxaq waayo dee ilaahay waa xaq waxaa ka soo fula xaq walaa yaquulu walaa yafcalu ila alxaq mana yidhaahdo mana sameeyo waxaan xaq ahayn y marka xataa idaa fusica marka laga siibo laga dulqaado can quluubihim quluubtooda laga dulqaado waxaa laga faydaya khoof ama cabsidii ama inay baqaan qaaluu waxay odhanayaan maadaa qaala maxay buu yidhi rabbukum rabbiyi waa malaa'igtiiba cabsanaysa marka ilaahay tabaaraka watacaala waxyoonayo ama ilaahay hadlayo subxaanahu watacaala cinda kalaam illaah markuu ilaahay tabaaraka watacaala hadlayo saasuu keenay ilaahay subxaana watacaala kalaamkiisi iyo hadalkiisi waana kalaam xaqiiqi ilaahay xaqiiqatan buu hadlaa subxaanahu watacaala waaya wa fi saxiix can abi hurayra ilahay raalliha ka hada can abi hurayra can الnabiyi salى اllahu alayh wasalam nabiga calayhi الsalaatu wasalaam qaala wuxuu yidhi idaa qada allahu marka ilaahay xukumo almra markuu ilaahay amar xukumo almra fi samaai samada idaa qada allahu ilaahay markuu xukumo almra amar fi samaai samada darabat waxay garaacdaa almalaaikatu malaa'igtu biajnixatihaa gerbaheeda ajnixadeeda malaa'igtu inay garba leedahay khudcaanan iyadoo u khushuucsan u khuducsan u hogaansan liqowlihi hadalkii ilaahay liqowlihi marka dee ilaahay hadlayo subxaanahu watacaala ajnixadeeda ama garbaheeda kaannahu waxaad moodaa silsilatun waa de birta silsilada birta isku xidhan calaa safwaanin dhagax ku dhacday safwaankuna waa dhagaxi calaa safwaan yanfuduhum waa taabanaya daalik yani shaygaasaa gelaya sawdkiibaa dee gelaya way maqlayaan hadalka yani ilaahay tabaaraka watacaala hadalkiisii bay maqlayaan dalik yanfuduhum waa gelayaa bimacnaa waa taabanayaa daalika arkaasaa taabanaya way maqlayaan xataa idaa fusica marka laga siibo can quluubihim quluubtoodii khoofkii iyo argagixii laga siibo can quluubihim qaaluu waxay odhanayaan maadaa qaala maxay buu yidhi rabbukum rabbigiin muxuu yidhi maadaa qaala rabbukum waxay odhanayaan rabbigiin muxuu yahay ee muxuu yidhi rabbigiin maadaa qaala maxay buu yidhi rabbukum rabbigiin maxay buu yidhi qaaluu waxay odhanayaan alxaqa wuxuu yidhi qowlkii xaqa ahaa ayuu yidhi ilaahay tabaaraka wa tacaala qaaluu alxaqa wa huwa ilaahay alcaliyu waa allaha sareeya alkabiiru ee weyn tabaaraka wa tacaala fayasmacuhaa waa maqlayaa fayasmacuhaa waa maqlayaa mustariqu samci mustariqu samc waa shayaadiintii iyo kuwii dhegaysanayey waxyiga ama soo xadiyey fa yasmacuhaa waxaa maqlaya mustariqu kuwa xadaya asamca maqalka bimacnaa dee malaa'igtii weeyaan waayo dee malaa'igtu waxyigii iyo amarkii ilaahay kadibna shayaadiintii baa soo dhegeysanaysa markaa mustariqu samci waa shayaadiintii jinka oo dhegeysanaya waxyiga ama dee samada intay maaragtay isfulfuulaan ayuu maaragtay soo dhegeysanaya wa mustariqu samci dadka samciga maqlaya ee xadaya ee doonaya inay soo xadaan haakadaa bacduhu fowqa bacdi yacni way isa saarsaaran yihiin bimacnaa waa dad sida gacantaas way isu saarsaaran yihiin haakadaa bacduhu fowqa bacdin yani way isa saaran yihiin wasafahu waa ku sifeeyey sufyaan sufyaan binu cuyayna bikafihi gacantiisa faxarafaha u leexiyey yacni gacantiisii sidii wax dee isa saarsaaran oo kale oo maaragta wa badada waa kala saarsaaray bayna asaabicihi farihiisii oo farihii buu kala saarsaaray saasoo kale oo isa saarsaaran fa yasmacu waa maqlayaa alkelimata kelmad buu maqlayaa fa yulqihaa wuxuu u tuurayaa ilaa man taxtahu cidda ka hooseysa ka maqlaa kelmad markuu samada ka maqlo ka ka hooseysa u tuuraya ilaa man taxtahu ka ka hooseeya uma yulqihaa wuxuu u tuuraya al aakharu ka kalana ilaa man taxtahu ka kasii hooseeya xataa yulqiyahaa ilaa uu ku tuuro calaa lisaani saaxiri kii saaxirka ahaa carabkiisii awilkaahina ama kii faalinayay carabkiisii fa rubbamaa waxaa suuragala adrakahu inuu soo gaadho ashihaabu inuu shihaabku soo gaadho fa rubbamaa waxaa suuragala adrakahu inuu soo gaadho ashihaabu waa dabki inuu soo gaadho shihaab waa dab ama shucla min naarin shucla min naar dab wey qabla ka hor an yulqiyahaa intaanu tuurin waxaa laga yaabaa intaanu kelmadiiba gaadhsiin in shihaabun mubiin shihaab haaqiba dab ololaya inuu soo gaadho rujuuman lishayaaiin shayaadiintaa lagu ganaa wa rubbamaa waxaa suuragala alqaahaa inuu kelmadii gudbiyo qabla an yudrikahu intaanu shaydaan intaanu soo gaadhin shihaabku ama dabku holocu intaanu intaanu holcin fayakdibu macahaa wuxuu raaciyaa been fayakdibuba yani markuu kelmad maqlo samada ka maqlo boqol kalena uu ku daraya fayakdibu macahaa wuxuu raacinayaa mi'ata kidbatin boqol beenood buu raacinaya fa yuqaalu waxaa la odhanayaa alaysa qad qaala lanaa oo miyaanu inoo odhan yowma kadaa wakadaa maalinta sidaa iyo sidaa ahayd miyaanu inoo odhan yacni yowma kadaa wakadaa maalintay sidaa iyo sidaa ahayd miyaanu kadaa wakadaa inagu odhan markay ahayd kadaa wakadaa maalintii sidaa iyo sidaa miyaanu inagu odhan waxay waxaasaa dhici doona maalinta meesaysasu maalinta inagu dabalaawa kaasi way dhacdeen kelmadii bay rumaysanaya fa yusadaqu waa la rumaysanaya waa la ictiqaadaya bitilka alkelima kelmadda ay ka maqleen samada allatii sumicat laga maqlay min asamaai samada laga maqlay kelmadii samada laga maqlay ya ee dee ay jinku soo xadeen soomay soo xadin ina way soo xadeen kelmadaa dhabta ah ayuunbay dadkuna ku rumaysaneen oo kaalay dee berigii maad geranayn abaartii haa berigii abaartii ineen haa dee maana sidaa inagu odhan haa dee soo kaa sidii bay u dhacdabe waxaan uga soo joogay waaba noociye markaa dadku way rumaysanayaan waxay odhanayaan beriginiyow sugisaa inagu yidhi waana kelmadaasun run runta ah boqolka beenood xataa ma eegayaan ya wuxuu rasuulku yidhi fa yusadaqu waa loo rum waa la rumaysanayaa bitilka alkelima kelmadaasaa lagu rumaysanayaa allatii kelmadaasoo sumicat laga maqlay min asamaai samada laga maqlay kelmadaa samada laga maqlay sumicat min asamaai ee samada laga maqlay waa lagu maaragtay waa lagu kelmadaasaa lagu dhegeysanay waaya wa can inawaas binu samcaan can nawaas binu samcaan qaala wuxuu yidhi nawaas qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi idaa araada allahu hadduu ilaahay doono tacaalaa idaa araada allaahu tacaalaa hadduu ilaahay doono an yuuxiya inuu waxyoodo bil amri amar wa takallama uu ku hadlo bil waxyi waxyi uu ku hadlo waxyi uu ku hadlaba wa takallama uu ku hadlo bil waxyi waxyi uu ku hadlo akhadat waxay qaadataa asamaawaatu samaawaatku waxay qaadataa minhu samaawaatku waxay qaadataa rajfatan gariir bay markaa qaadataa rajfatan waa inay gariirto markaa aw qaala ama wuxuu yidhi racdatun shadiidatun onkud adag bay qaadataa racda shadiida yacni waxay maaragtay qaadanaysaa cod bay yeelanaysaa sidii onkod oo kale khawfan waxay ka cabsanaysaa min allaahi casa wajal ilaahay tabaaraka wa tacaala bay ka cabsanaysaa fa idaa samica daalika markay maqlaan ahlu samaawaati dadka ahlu samaawaati markay maqlaan saciquu markay maqlaan ahlu samaawaatku saciquu way dhacaan way suuxayaan wa kharuu waxay u dhacaan lilaahi ilaahay sujadan iyagoo sujuudsan wa kharuu lilaahi sujadan fa yakuunu wuxuu noqonayaa awalu waxa ugu horeeya ee man yarfacu kor u qaadaya ra-sahu madaxiisa jibriilun jibriil fa yukallimuhu llah markuu jibriil soo kaco ilaahay baa la hadlaya min waxyihi waxyigiisa bimaa araada wuxuu ilaahay doono huma yamuru waa marayaa jibriilun jibriil cala almalaa'ikati malaa'igtii kullamaa mara markastuu maro bisamaa'in samo samaawaadka jibriilu soo maro sa'alahu waxaa weydiisa malaa'ikatuhaa malaa'igtaa samadaa degane way weydiisaa maadaa qaala maxay buu yidhi rabbunaa rabbigeen yaa jibriilu jibriilow rabbigeen muxuu yidhi maadaa qaala maxay buu yidhi rabbunaa rabbigeen yaa jibriil jibriilow rabbigeen muxuu yidhi yaa maadaa qaala maxay buu yidhi rabunaa rabbigeen yaa jibriil jibriilow rabbigeen muxuu yidhi fa yaquulu wuxuu odhanayaa jibriilu jibriil qaala alxaqa ilaahay wuxuu yidhi qowlkii xaqa ahaa buu yidhi qaala alxaq ilaahay qowlkii xaqa ahaa buu yidhi yacni alqowl alxaq wa huwa ilaahay alcaliyu alkabiir jibriil baa ku odhanay malaa'igti malaa'igtu waxba ma oga malaa'igtu cilmulqeybka meygi waxba ma oga jibriil xataa ma oga waxaa loo waxyooday mooyeen waxba ma oga dee cid kale maxaad u malay wa huwa alcaliyu alkabiir saasuu ku odhanaya fa yaquuluuna kulluhum dhammaan waxay odhanayaan waa malaa'igtii mithla maa qaala sidia uu yidhi oo kale jibriilun calayhi salaam fayantahii jibriilun jibriil wuxuu ku dhammaanayaa bilwaxyi waxyiga ilaa xaysu meeshii amarahu llaahu ilaahay amray casa wajal halkii ilaahay amray ee waxyiga uu gaadhsiinayey ama halkii dee maaragtay la amray inuu tago halkiibuu waxyiga gaadhsiinayey jibriil calayhi salaam saasuu maaragta u wadaa markaas yani dee waxaa laga qaadanaya ama dee maaragtay kalaamkii ilaahay cilmulgeybkana ilaahay mooyaane cid kale inaanay ogeyn yacni laa yaclamu lgeyb geybka ma oga ilaahay mooyaane tabaaraka watacaala cid kale oo daalacanaysa ama og ama cilmi u leh dee malaa'igtiiba maadaama aanay ogeyn maxay odhanayaan maadaa qaala rabbukum ta kale dee malaigtu waxbana way fahmaan malaigtu dee caqlina way leeyiin muxuu ilaahay yidhi bay odhanay markaa jawaabtuna maxay iskugu jawaabayaan qaala alxaq wa huwa alcaliy waa yahay fiihi baabka waxaa ku sugan buu sheekhu yihi masaa'iluun baabka masaa'il baa ku sugan fiihi waxaa ku sugan masaa'iluun masaa'il baa ku sugan ko aluulaa masalada hore waa tafsiirul aaya aayaddii baa la fasiraya tafsiirul aaya aayaddii tafsiirkeedii athaaniya masalada masalada labaad maa fiihaa waxaa ku sugan maa fiihaa waxaa masaladaa ku sugan ee min alxujati adilada iyo xujada calaa ibtaali in la burinayo ashirka shirka la burinayo khusuusan gaar ahaan maa tacalaqa waxay qabsadeen cala saalixiina dadkii saalixiinta ahaa iyo wixii dee dadku ay ku tacalluqayeen iyo dadkii ficficnaaye odhanayeen ilaahay bay maaragtay nooga dembi dhaafayaan wahiya tani waxay tahay alaaya waa aayadda xataa idaa fuzica allatii qiila waxaa la yidhi culummadu waxay yidhaahdeen innahaa taqtacu waxay jaraysaa curuuqu xididada shajarata shirki geedkii geedka shirkiga ayay xididada u siibaysaa haa minal qalbi bay ka saaraysaa dee malaa'igtiiba maxaad u malayn malaa'igtiibaa leh muxuu ilaahay yidhi ma oga soo maaha maxaad u malaynaysaa malaa'igtu ilaahay bay weyneynayaan maxaad u malayn dhagax ama axjaar ama maaragtay ashjaar dee maxaad u malayn dadkii saalixiinta ah xataa dee waxba ma oga malaa'igtiiba ayaaba halkaa maraysa athaalita masalada saddexaad tafsiiru qowlihi tacaalaa qaaluu waxay yidhaahdeen alxaq qaaluu alxaq wa huwa alcaliy alkabiir araabica sababu su-aalihim can daalik oo ah maadaa qaala rabbukum waxay isweydiiyeen markay dee baqeen ee qalbigoodii ay dhaceen ay maaragta qalbigoodii khoofkii laga dulqaaday caadi u nafiseen ilaahay muxuu yidhi bay yidhaahdeen maadaa qaala rabbukum waaya alkhaamisa masalada shanaad ana jibriila jibriil ayaa yujiibuhum u jawaabay bacda daalika intaa kadib jibriil baa u jawaabay biqowlihi qaala wuxuu yidhi kada wakada qaala alxaq asaadisa masalada lixaad dikru waxaa la sheegay anna awala ka ugu horeeya ee man yarfacu kor u qaadaya ra'sahu madaxiisa jibriilu waa fadliga jibriil inuu leeyahay fadli wa fiihi fadiilatu jibriil o dee bimacnaa jibriil fadliga uu leeyahay inuu yahay ugu horeeye madaxa kor u qaaday asaabica masalada toddobaad annahu yaquulu wuxuu ku odhanayaa liahli samaawaati dadka ahlu samaawaadka kullihim dhammaan ayuu ku wada odhanaya liannahum waayo iyagu yas'aluunahu way weydiinayaan liannahum ayagu yas'aluunahu way weydiinayaan markaa markay weydiiyaan dee wuxuu odhanaya qaala alxaq wahuwa alcaliyu lkabiir athaamina masalada sideedaad ana alkhashya daboolkan la daboolmayo yacumu wuxuu caam yeelaya ahla samaawaati dadkii samaawaadka ku sugnaa kulluhum dhammaan waa caam yeelaya ana alkhashya daboolkani yacumu wuxuu caam yeelaya ahla samaawaati dadkii samaawaadka u ehelka ahaa kulluhum dhammaan waa caam yeelaya ataasica masalada sagaalaad irtijaafu samaawaati samaawaadku inay gariirayso likalaamillaahi hadalkii ilaahay tabaaraka watacaala ay liajli liajlihi tacdiima waxay weyneyneysaa lilaahi ilaahay bay weyneyneysaa subxaanahu watacaala samaawaadku inay gariirayaan ama rajfayen leeyihiin alcaashiratu masalada tobnaad ana jibriila jibriil huwa aladii yantahi waa ka ku dhammaanaya bilwaxyi waxyi ilaa xaysu waxyigaa wuxuu geeyaa ilaa xaysu halka amarahu llahu halka ilaahay amray ama barta la yidhi geebuu geynay jibriil calayhi salaatu wasalaam yacni waxyigii wuxuu gaadhsiinaya halkii jibriil baa qaadaya waxyigii halkii ilaahay amray buu gaadhsiinaya liannahu alamiinu cala alwaxyi waxyiga ilaahay baa ku aaminay tabaaraka wataala liannahu alamiin cala alwaxyi waa amiin waayahay masalada alxaadiyatu cashra koob iyo toban dikru waxaa la sheegayaa istiraaqu shayaaiini shayaadiintu inay xadaan yani shayaadiintu maxay xadayaan waxay xadayaan ama istiraaq ku samaynayaan inay waxyiga marka dee malaa'igta loo waxyoonayo ee waxyigii ilaahay inay soo xadaan shayaadiintu athaaniyatu cashra fawaa-idda waxaa ka mid a sifadu sifada rukuuba bacdihim bacdan inay isfuulfuulayaan sida dee farahaas sufyaanna waa kii sifeeyey bimacnaa sida farahaas oo kale inay yani isu fuulfuulayaan sifatu sifada rukuuba bacdihim bacdan yacni qaabka ama sifada ay markaa isku fuulfuulayaan waaya athaalithatu cashra saddex iyo toban irsaalu in la diro ashuhub dab ama naar baa lagu tuuraya shuhub waa dee yani dab olol baa lagu sii deynaya dee waa aragteen iyagoo rujuuman waxaa lagu gana shayaadiinta lagu ganaya irsaal araabicatu cashra annahu taaratan mar taara yudrikuhu waxa soo haleelaya ashihaabu debkaa soo haleelaya qabla an yulqihaa intaanu waxaa tuurin wa taaratan mar kalena yulqihaa waxaa soo haleelaya fii udni weliyihi dhegti weliga oo minal insi insaanka qabla an yudrika intaanu dhegti waxa ugu ridin ayuu dabku soo haleelaya marmarna waxa uu soo haleelaa isagoo saaxirkii ama kii faalinayey ama kii fooxinayey isagoo dhegta fooxiyihii ugu riday kii fooxinayey buu dhegta ugu ridaya kadib buu dabkii de soo haleelaya isagoo laakiin wixii ama dee dhigay ama dee afuufayba qofkiima ku afuufay kadib waxa laga wen markaa gubto alkhaamisatu cashra shan iyo toban kownulkaahini faaliyuhu inuu yahay yasduqu inuu run sheego kan faalinaya aw fooxiye kan fooxinayaa inuu marmar run sheego yasduqu run buu sheegaa bacdal axyaani waqtiyada qaar ka mid rasuulkaa sheegay soo kelmad ya kelmad buu sheegayaa oo dee samada uu ka soo xaday oo uu soo dallacay kelmadiiba dadku odhanayaan berigiisoo kisaanugu yidhi dadku maxay ku rumaysanayaan kelmadiibay ku rumaysanayaan ya waayahay asaadisatu cashra lix iyo toban kownuhu ninkan faalinaya kan faalinayaa yakdibu macahaa wuxuu raacinayaa beentii mi-ata kidba boqol beenoodna uu ku daraya Ca- hada calaa sabiili lmubaalaqa hataa waxaa laga yaaba de waa iska tusaale ahaane waxaa laga yaaba inuu ka badiya dhici karta marmar waxaa laga yaaba laba boqol oo beenooda inuu u rakibo baa suuragal kownuhu inuu yahay kan faalinaya yakdibu macahaa mi-ata kidba boqol beenood inuu raaciyo asaabicatu cashra toddobiyo toban annahu lam yusadaq muu rumaysan kadibuhu beentiisa ilaa bitilka alkelima kelimadaasaa lagu rumaysta allatii sumicat laga maqlay min asama oo dee beentan dadku waxay ku rumaysteen kelmaddaa tilka alkelima bay ku rumaysteen athaaminatu cashra sideed iyo toban qabuulu nufuusi lbaadila nufuustii baadilka ahayd in la aqbalo inay aqbasho annufuus lbaadil se wax u aqbalaan kayfa yatacalaquuna siday u qabsanayaan biwaaxidatin masalay qabsanayaan walaa yactabiruuna ma ictibaariyaan ma qaataan bimaat boqolkan beentaa ma eegayaan maxay qaadanayaan xabaddaa runta ah ee uu soo xaday bay ku qaadanayaan ataasicatu cashra sagaal iyo toban kownuhum ahaanshaha yihiin yatalaqaa bacduhum waxay kala kulmayaan min bacdi qaarba kuwa kale tilka alkelima kelimadaasay maaragtay wayaxfaduunahaa way xafidayaan wayastadiluuna bihaa kelmadaasay deliishanayaan intay iska qaadqaadaanay yacni dee wixii wareejiyaan oo qaarba kelmadii ay qaataan kuwii faalinayay ama fooxinayay ama dee kuwii ku xidhnaaba say odhanayaan kelmadda bala wuu inoo sheegay way weyneynayaan alcishruuna labaatan ihbaatu waxaa la sugayaa asifaat sifaatkii ilaahay waa madhabkii ahlu sunnaha waa madhabu ahlu sunna waljamaaca madhabu ahlu sunna waljamaaca ama dee madhab asalaf asaalix ihbaatu waxaa la sugayaa asifaati sifaatkaa la sugaya khilaafan taasina waxay khilaafsan tahay lilashcariyati firqadii ashcariyada ee almucadilati khilaafan lilashcariyati almucadila ashaaciradii markaa ashaaciradu dee sifaadka ilaahay way diidayaan waxaana dee meesha ku jira ihbaatu sifati alkalaam ilaahay inuu hadlo xaqiiqatan u hadlo bixarfin wa sawtin ilaahay muxuu ku hadlaa xaraf iyo sawt buu ilahay ku hadla subxaanahu wa tacaala waana dee sifa min sifaat illaah sifaatka ilaahay waa laba asifaat addaatiya wasifaat alficliya sifaatka qaarna waa daati qaarna waa sifaatkii ficliga waay ihbaatu sifaati sifaatka in la sugo khilaafan taasina waxay khilaafaysaa lilashcariyati madhabkii ashcariyada almucadila alxaadiyatu walcishruuna koob iyo labaatan altasriixu waxaa la tasriixinayaa anna tilka rajfa rajfadaasi gariirkaasi iyo walkhashyu daboolkaasi khawfan waxay ka cabsana waa dee samaawaadku markay gariirayaan ama ay maaragtay waa khawfan waxay ka cabsanayaan min allahi caza wajal ilaahay bay ka cabsanayaan khawf iyo cabsi ilaahay subxaana wa tacaala athaaniyatu walcishruuna labiyo labaatan annahum yakhiruuna waxay u dhacayaan annahum ayagu yakhiruuna waxay u dhacayaan lilaahi ilaahay bay u dhacayaan sujadan iyagoo sujuudsan annahum yakhiruuna waxay u dhacayaan malaa'igtu lilaahi ilaahay bay u dhacayaan sujadan xaal ay sujuudsan yihiin ay tacdiiman lilaahi waxay weyneynayaan ama waxay tacdiiminayaan ilaahay tabaaraka wa tacaala bay tacdiiminayaan a marka waa baabkaas maaragtay qowlka ilaahay tabaaraka wa tacaala xataa idaa fuzca can quluubihim qaaluu maada qaala rabukum baabu shafaaca halkaasaynu inshaa allahu tacaala kasii qaadi doonaa wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam بالله تعالى توفيق